ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله في السور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhagaysataan idaacadda islaamiga ee alfurqaan waa sagaalka bisha dulqacda sanadka kun afar boqol afar iyo afartanka hijriyada qodobada maanta oo isniin ah barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dowladda xabashida itoobiya oo burburisay ku dhowaad labaatan masjid iyadoona isku dhacyo xoogan oo dhex maray ciidamada booliiska iyo dad muslimiin ah ay ku dhinteen laba ruux waxaa maalintii labaad magaalada buulamareer ee gobolka shabeellaha hoose safar shaqo u jooga mid ka mida wariyayaasha idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan innagoo aan ka waraysanay xaaladihii ugu dambeeyey ee magaalada qaraxyo culus oo maanta laga maqlay magaalada al qartuum ee caasimadda dalka suudaan xilli la shaaciyey tirada dadka ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay dagaalada weli ka socanaya gudaha dalkaas qodobadaas ayaad dhagaysan doontaanee kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله
waa hagaag dowladda xabashida itoobiya ayaa qaaday tallaabo cadowtooye oo ka dhana dadka muslimiinta ah iyo muqadasaadkooda iyadoona si aan gambasho lahayn u burburisay ku dhowaad labaatan masjid oo ku yaala gobolka oromiya wararka ka imaanaya waddanka itoobiya ayaa sheegaya in dad gaala xagjirayaal ah ay weeraro silsilada ah ku qaadeen masaajid iyo goobo lagu cibaadaysto oo ay muslimiintu leeyihiin xukuumadda xabashida itoobiya ayaa burburinta masaajida u adeegsatay baldoosaro waaweyn iyadoona aan u aabayeelin dadka muslimiinta ah ee isku dayay inay ishortaagaan falkan wuxuushnimada ah muuqaalo lagu faafiyey baraha internetka ayaa muujinaya qaabka loo burburiyey masaajida waxaana arrintan ka dhashay iska horimaadyo culus oo dhex maray ciidanka xukuumadda xabashida itoobiya iyo dadka muslimiinta ah golaha sare ee muslimiinta itoobiya ayaa war-saxaafadeed ay soo saareen waxa ay ku sheegeen in ugu yaraan laba ruux ay dhinteen halka tobannaan kalena ay dhaawacyo soo gaareen kadib markii ay isku dhacyo xoogan ay dhex mareen dadka muslimiinta ah iyo ciidamada booliiska xabashida askarta booliiska dowladda xabashida itoobiya ayaa lagu soo waramayaa inay si bareer ah u rasaaseeyeen jamaacada masjidka anwaar ee magaalada adis ababa kuwaasoo dhigayay dibadbaxyo ay uga dhiidhinayaan burburinta loo geestay in ka badan sagaal iyo toban masjid الله اكبر مسجد يوسف مسجد يوسف. الله اكبر الله اكبر
hogaamiyeyaasha muslimiinta ayaa aaminsan in xagjirayaal nasaare ah ay qayb ka yihiin ololahan ballaaran ee lagu duminayo masaajida ay muslimiintu ku cibaadaystaan dowladda xabashida itoobiya ayaa hareeraha magaalada adis ababa ka wada falal qarbudaad ah oo ay ku beegsanayso goobaha cibaadada ee muslimiinta mashruucan ayaa sababa in la burburiyo tobannaan masjid iyo madaaris ay muslimiintu leeyihiin kooxaha kiristanka xagjirka ah ayaa la rumaysan yahay inay gadaal ka riixayaan mashruucan halista ah ee beegsanaya muslimiinta itoobiya oo dadka ku dhaqan aqlabiyadooda ay muslimiin yihiin waxaa talada xoog ku haysta nasaarada amxaarada iyo qowmiyadaha kale ee gaalada ah سبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر qaybaha hore ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhegaysanaysaan maalintii labaad oo xidhiir ah waxaa magaalada buulamareer ku sugan maxamed daahir calisow oo ka mid a wariyeyaasha idaacadda islaamiga ee alfurqaan oo safar shaqo ku gaaray halkaas kadib markii weerar xooggan lagu soo afjaray ciidamadii ugandha ee xoogga ku haystay magaalada buulamareer haddaba waxaan ka waraysanay xaaladihii ugu dambeeyey ee magaalada buulamareer waxa uuna u warramay cabdisamed cabdulaahi hadda waxaa qad ka si toosa ugu jira wariyeene maxamed daahir cali sow oo ku sugan magaalada buulamareer ee gobolka shabeellaha hoose halkaas oo maalintii afaraad laga joogo ka gadaal markii deegaankaasi lagu xasimiyey ciidamada shisheeye ee uganda maxamed daahir sidee ii maqashaa
samad si fiican baan kuu maqlaa Eh, soo dhawow dhegaystayaasha waxaad warbixin guud ka siisaa eh, magaalada buulamareer maanta xaaladda ay ku sugan tahay oo ah maalintii afaraad aad baad u mahadsan tahay in cabdisamed cabdullaahi in magaalada buulamareer ee gobolka shabeellaha hoose sidaad og tahay maalintii jimcaha hujgadu ay ahayd lixda bisha dulqacda sannadan kun afar boqol afartan iyo afarta hijriga waxaa ka dhacay dagaal aad u culus oo u dhexeeyey ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo askarta uganda ee qaybta ka ah shisheeyaan kusoo duulay dalka maanta oo isniin ah waa maalintii afaraad ee magaalada ay xur ka tahay ciidamadii dowladda federaalka iyo kuwa shisheeye oo labadooduba ku sugnaa laba xero oo aad isugu dhow isuguna muuqda maanta oo isniin ah magaaladu sidii shalay oo kale goobaha ganacsiga iyo maqaayadaha waa la furay magaalada buulamareer ee shabeellaha hoose oo aan hadda kaala hadlayo cabdisamed markii ugu horeysay dhowr sano ka hor habeenkii xalay waxaan ku hoyday magaalada buulamareer ee shabeellaha hoose oo runtii aad u degan magaaladana in ah, burbur lixaad leh baa ka muuqda maanta waxaa ii suurta gashay inaan fursad helo waxaan waraystay dadka magaalada odayaasha ayaan dhex galay waxaan wax ka weydiiyey xaaladda magaalada runtii sana ee lasoo dhaafay magaaladu sida ay ahayd dhibaatooyinkii magaaladan ka dhacay waxyaabaha ii sheegeen cabdisamedow runtii wax la waran kara xataa maaha dadku waxaa muuqanaya inay aad u dhibnaayeen lacago baad ah laga qaadi jiray waxba aanan loogu qaban ka jirin wax maamul u muuqdana magaaladan inuusan ka ka shaqaynaynin waxaa ka dareemi kartaa xarumaha ay ku shaqaynayeen markaad fiirisid waa meelo aad u burbursan iyagu waxaad dareemaysaa in ciidan ahaan uun magaaladan ay u joogeen lacagtana ay guranayeen marka xaalka si guud magaalada maanta waa sidaasi dad baa jira oo barakacaya oo meel magaalada u dhow oo qiyaastii toddoba kiiloomitir u jirta ayay dadka aadeen iyagoo ka baqaya inay waxyeelayso madaafiicda shisheeyaha ay soo ridayaan kuwaas oo maalintii shalay ahayd tiro dad ah ay ku geeriyoodeen ilaa iyo shan ruux haweeney ayaa ka mid ahayd oo dhaawac ahaan inta looga qaaday oo muqdisho ku geeriyootay afar kalena halkan ayay ku geeriyoodeen oo maamulka islaamiga ah ee shabeellaha hoose uu shalay gaaray dadkaasi isagoo u tacsiiyey isla markaana boqolaal dollar oo lacagta maraykanka ah ku wareejiyey marka xaalka guud magaalada cabdisamed maanta waa sidaa waxaa la dareemayaa neecaw meelaha qaar roobkii xagaaga ayaa curtay waxa uu ka da'ay ulumareer oo aan hadda kaala hadlayo waddooyinka biyo ayaa fadhiya kurtuwaaray ayuu ka da'ay iyo dhul kale oo labada in degmo u dhexaysa marka waayahay dadku runtii in waxay isku diyaarinayaan inay beeraha tacbadaan walow in sagaalkii sano ee lasoo dhaafay tacabka beeraha uu aad u liitay sababa ku aadan ciidamada shisheeye oo meelaha qaar beeraha iyaga ayaa degay beeraha qaarna geedo ah asinta ah oo muddo ah in abuurkooda la filanaya ayay jareen sida in cambahoo kale marka si guud xaalka cabdisamed maanta waa sidaa waa tahay Eh, waxaad ii sheegtay dadka magaalada in eh, yacni ay ka fuqday neef ka gadaal markii halkaasi laga saaray ciidamadii ugandheeska qaab gumaysi ahaan magaalada u joogay ka waran bulshada markaad la sheekeysatay dareen noocee ah ayaad kala kulantay
aad baad umaadsantahay cabdisamed in odayaasha waan waraystay magaalada aad bay usoo dhaweeyeen in ah, gacanta mujaahidiinta in mar kale magaaladan ay kusoo laabato waayo dadkan waa ay yaqaaniin mujaahidiinta al-shabaab waxa ay yihiin dhowr sano ka hor halkan maamul ayaa ka jiray waxaad ogtahay labada kun iyo afar iyo tobankii ay ciidamada uganda halkan soo gaareen iyagoo qayb ka ahaa howlgalkii indian ocean ay ugu magac dareen wixii xilligaasi ka dambeeyey dhibaatooyinka aad bay u badnaayeen marka dadku waa ay yaqaaniin maamulka islaamiga ah ee magaaladan ka jiray waxa uu u ahaa in ah, maamul iyadii ay leeyihiin ayuu ahaa maamul ka damqanaya ayuu ahaa maamul horumarkooda ka shaqaynaya ayuu ahaa suuq weyn ayay magaaladan lahayd oo maanta aan maray suuqii gebi ahaantiis waa uu burburay noocyada kala duwan ee dalaga beeraha ka soo go'a in beerahooda ayaa lagu gudi ji- lagu gadi jiray tuulooyinka iyo degmooyinka ka agdhow magaaladan ayaa halkan eh, dadku ay imaan jireen oo suuq maalinla ah oo laga ganacsado ayay lahayd wixii oo dhan waa ay baaba'een xaqiiqatan xoolaha magaaladan caan bay ku ahayd ma jiro hadda xoolo badan dadka qaar een, ah, fuqara ayay noqdeen een, odayaasha aan la hadlay waxyaabaha ii sheegaan waxaa ka mid ahaa in maxaa- waxaan weydiiyey qaarkood maxaad guryaha u isa weydeen guryaha markaad fiirisid waxaad dareemaysaa magaaladan in dhowr sano ma- laga maqnaa oo dagaalo ay ka socdeen oo cidna aysan ku nooleen waxay ii sheegeen marka in ah, xaalad guryo ay ku dhisan karaanba aysan ku sugnayn oo dulmi uu haystay lacago laga qaadanayay oo baad ah canshuur ah qaarkood dadkooda la xirtay oo xabsiyada lagu gurtay guryo loo samaystay markii ay u tagaana la odhanayay waa al-shabaab ah, lacag laga qaadayay cidda sunnada ka muuqata sidoo kale dhibaatooyin loo geysanayay sidoo kale cabdisama dadku waxyaabaa ii sheegeen aan la yaabo waxaa ka mid ahaa beeraha waxay yidhaahdeen in si guud xoog looga qaatay dad badan oo bedelay ah oo magaalada caanka ahaa haddana maxaa lagu tacbay waayo la weydiiyo waxay ii sheegeen in beerihii oo badar kala duwan ay ku tacban jireen oo qaarkood ah siibooyin oo ahaa in qasab looga qaatay oo xashiish lagu abuuray oo in ciidanka dowladda federaalka iyo shisheeyaha sidaas ay yeelayeen haba ugu badnaaday ciidamada dowladda federaalka oo xataa xashiishkaasi in waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid ah ay ii sheegeen in dhalinyaro badan oo magaaladan buulamareer ku nool in la baray oo ay qabatameen isla markaana hadda u baahan yihiin oo ay raadinayaan marka odayaashu waxay ii sheegeen in dadkaasoo kale dhaqan celin loo sameeyo oo maamulka islaamiga ah waxyaabaha ay ka dalbanayeen ayaa ka mid ahaa marka labada maamulba siduu u ahaa dadka waan weydiinayay kii hore iyo kan farqiga u dhexeeya wax ku dhow xataa maahan magaaladana waa laga garanaya kama socon magaalada idaacadda caafimaadka dadka filmiga ku jira oo horumarka magaalada in si guud looga hadlayay filimkaasi hadda magaalada haddaad daawatid runteedu wax wax isku dhigma maahan wax horumar uusan ka socon oo guryihii ay wax dayactir aysan lahayn wax dhismo uusan kusoo ziyaadin bal meelaha qaar laga soo guuray oo la baabi'iyey waa dareemi kartaa waaya waxaan ku weydiiyey marka toban sano ka hor horumar baa magaalada ka jira maxaa keenay in tobankan sano horumarkii iyo wixii dhan meesha ay baaba'aan guryihii dhisnaa ay burburaan waad dareemi kartaa marka dadku waxay ii sheegeen in xaalad guryo aysan eh, ku dhistaan aysan haysan oo wax walba amniga uu muhiim u yahay amni la-aanna magaalada ay ka jirtay maxamed waxaan ognahay in duulaanka shisheeyaha dalka kusoo qaadeen uu qayb ka yahay dhanka la dagaalanka ee diinta islaamka iyo waxbarashadeeda ka waran waxbarasho taya sare ayaa ka jirtay magaalada buulamareer markii ay gacanta ku hayeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab hadda isbedel qaabkee ah ayaa ku yimid oo aad soo aragtay
cad samad in magaalada waagii in maamulka islaamiga uu ka jiray waxbarashadeeda runtii aad bay u horumarsanayd iskuul nidaami ah ayaa ka jiray dugsiyada qur-aanka kariimka sidoo kale aad bay u badnaayeen in maamulkii ayaa xilligaasi gacanta ku hayay hoolaha nadaafadda iyo dhismooyinkoodaba waa laga caaw- caawinayay hadda oo aan kula hadlayo magaalada runtii dugsi qur-aan horta warkiisa iska badaa in dugsiyo badan ayaa xirmay macallimiin badan ayaa la xirxiray kuwo badan lugahooda ayay kaga baxsadeen oo waa ay carareen waxbarasho warkeeda ma jiro caafimaad warkiisa har sheegin arrimo bulsho oo kadaalik in aad bay magaalo u liidataa waana muuqataa oo si dhab ah waxaa laga gar- garan karaa in dadka xaaladday ku noolaayeen marka iskuullada qaar meelaha cagta mariyey oo taata iisoo kubashaxaa ku wareego in dadku waxay tusan yihiin dugsiyo xirma ubadkii in wax- waxbarashada sidoo kale tobankii sana ee lasoo dhaafay ma lahayn in ah, meelo tayo leh oo oo- oo la gaarsiiyo sidoo kale dadku waxay ii sheegeen in carruurta qaarkood in caaswaalidiinnimada ay aad u soo badanaysay waayo in cunuga markuu mm, qaadaraadka isticmaalo oo xashiishka beeraha lagu beerayo oo lacag yar uu ku helo waa dareemi kartaa in waalidkiisa uu ka soo horjeesanayo marka wa- waxbarashadii waa baaba'day waxaa dhan kale soo batay in carruurtii wax baran lahaa oo fursad halkaasi ka heli lahaa inay eh, daraagiskii bartaan xashiishkii ay bartaan waalidkii ay ka soo horjeestaan oo warar kala duwan oo ka dhan ah waalidkii ay ku hadlaan qaarkood xataa waalidku waxay ii sheegeen in askarta dowladda federaalka gabdhaha ay si xoog ah ku qaadanayeen oo qaarkood in si qasab ah waalidiinta in lagu yimaado la odhanayay gabadha masiih gabdho badan ayaa sidaas in waxa lagu tilmaamay guur in oo raali aysan ka ahayn waalidka ayaa lagu qaatay sida qaar kamid a ii sheegeen Waayo.
in waalidiinta halkan ku nool waxaa maalinkii labaad ku sugan tahay magaalada buulamareer sidoo kale maantana dhanka baraha internetka dadka nagala socda waxaad la wadaagtay ee, muuqaalo iyo sidoo kale sawiro aad kasoo qaaday xeradii laga saaray ciidamadii ugandeska ee, maalinkii afaraad ayaa maanta la taagan yahay bal ka waran xerada jawigeeda bal maxaa iska bedelay ciidamadii ugandeska ee goobta lagu laayay iyagu ma sidii bay goobta u yaalaan mise waxaa lagu qaaday oo la nadaafadeed
cabdisamad in maalintii afraad in xerada ciidamada atmis ay ku lahaayeen buulamareer waa sideedii midadka waa ay daadsan yihiin maalinba maalinta ka dambaysana midadka waa ay dildilaacayaan cabdisamad sababtoo ah in doonfaarka ay cunayeen waxaad dareemaysaa iyagii iyo xeertoodii inay aad u barareen oo meelaha qaar aan laga joogi karin xero xerada gudaheeda cabdisamad runtii waxa yaala wax la qiyaasi kara maaha muddo afar maalmood baa la guranaya haddana xeradii waa dhammaan la-adahay si marka loo fiiriyo dadkii waxay ka yimaadeen in magaalada dadkii ku noolaa iyo daafaheeda iyo xataa qaar in degmooyinka magaaladan buulamareer ka agdhow ayaa laga yimid ilaa haddana dadka way guranayaan wilaayadana waa u fasaxday mujaahidiintana waa ay u fasaxeen amnigoodana waa la sugayaa qof weliba wixii u awooda ayuu ku qaadanayaa waxaan arkayay dad mootooyin kula baxay agaabyo kala duwan oo soolare ay ku jiraan fiilooyin oo runtii casri ah magaalo dhanba lagu dhisi karo marka loo eego koronto haddii la helo ayaa ka mid ahaa oo dadku ay qaadanayeen waxyaalaha sidoo kale ay qaadanayeen waxaa ka mid ah alwaaxyadii oo weli la guranayo marka xerada in qof weliba iyo nasiibkiisa wuxuu ka helo weeyaan cabdisamad qof in garabkiisa ayuu ku qaadanaya qof mooto ayuu u karaystay qof gaari dadka shalay iyo maanta fursad ballaaran ayay u heleen inay wax gurtaan marka loo eego laba maalin ka horeysay oo xoogaa dagaalada dareemayay ciidanka tirsan mujaahidiin al-shabaab ayaa dadka in talooyin siinayay in meelaha qaar ay ka fogaadaan oo waxyaabo badan oo qarxin ayaa xerada dhex yaala weli cabdisamed magaalada waxaad ku dhex arkaysaa in hubkii ay haysteen admis xerada waad ku dhex arkaysaa dabaabaadka taangiyada rasaastooda oo aad u fara badan ayaa xerada yaala oo aan arkay oo ilaa afartamey aan ku qiyaasay sidoo kale in qorigan b m kala yidhaahdo rasaastiisa ayaa aad u dhoobneyd xerada oo qoriga la ii sheegay in mujaahidiinta ay qaateen weli rasaastii meelo kamid aan ku arkayay qayb kamid ahna waa la qaaday marka dadka waa loo fasaxay konteynar oo qoryo ahaa oo magaalada xerada ku dhex sugnaa iyo konteynar kale oo rasaastiisa ahaa marka magaalada hub badan baa xerada laga helay agab kale waa laga helay dadka nasiibkooda qof walba wuxuu qaadan kara waa uu qaadanayay mujaahidiintan wuxuu ilaahi subxana watacaala uu ka siiyey maalintii koobaad ayay halkaa ka qaateen maalintii labaad iyo saddexaad iyo afraadna in waxaa daldalanayay in dadka in magaalada buulamareer iyo daafaheeda ku nool in dadka qaar marka waxay ii sheegeen magaalada sababta looga barakacayo ilaa iyo hadda inay tahay in golweyn ciidankii dowladda ee halkaa tegay in dadkay u guudinayaan oo ay odhanayaan in haddaan magaalada idinku imaano ama ay dhacdaba inaan inoo suurta gashin halka imaano waan idin dhibaataynayna maxaa yeelay ciidamadii artemis oo xerada ku jira ayaad gudaha ugu gasheen oo iyagii ayaad isku daydeen in iyagoo nool aad halkaa ku laysaan ama wixii ay haystaan aad ka qaadataan dadku waa loo goodinaya iyagoona yeelkooda waxa waxay waxay odhanayaan in waxaad doontaan sameeye marka waxaad dareemaysaa in dadkii xerada weli ay guranayaan faanoola farka maqodan ay tahay xeradana waxaa waa xero aad u weyn cabdisame taaka taako waxyaaba la yaa waxaa ka mid ahaa in markii ugu horreysa weeyaan nolosheeda xero in artemis lagu soo afjaray inaan cagta saaro cabdisma taaka taaka isku jiraan aad bay isugu dhow yihiin waxaad dareemaysaa in boqolaal askari xeradaas ay ku sugnaayeen siday u weyntaa iyo siday isugu dhow yihiin wax lala yaabay waayo sidoo kale waxyaabaha aan la yaaba waxaa ka mid ah cabdismad in laba dhufayso oo isku dhow ah waxaad ku arkaysaa koob iyo toban askari meelaha qaar waxaan ka tiriyey meel tobanaan ka tiriyey meel koob iyo toban askari oo ku geeriyooday dadka qaar militariga taqsus markaa weydiiyeen waxay ii sheegeen in camil istihaadiga inay baabi'isayba ciidanka badankooda ay laysay oo toban askari la ii tusay waxaa la ii sheegay in ay baabi'isay camilida istihaadiga mid kale waa la ii tusay aad bay ugu laadeen welina way yaalaan waxyaabihii isticmaalayeen doofaarka iyo digaag aad u badanna waa yaalaa waxyaabaha kaloo aan arka waxaa ka mid ah digaag nooloon ilaa arkaya cabdisamad digaag nool oo weli meesha yaala oo dadku ay qaadanayeen sidoo kale waxaan waxyaabaha aan arka waxaa ka mid ah iyo ay halka ku isticmaalayeen oo ayaga dhanba argagaxsan iyaha qaarkood dhagaha ayay beeleen kuwo indhaha bay beeleen waxba ma arkayaan waxna ma maqli karaan argagax ka muuqda arki waa yaabaysaa iyaha qaarkood kuwo qaar ka mid a saraakiil inay ahaayeen aad dareemaysaa markaa ay dharkay u sameeyeen eygu miyaa sarkaalood ula jeedaa
ha iyaha qaar saraakiil ayay ahaayeen sababta waxaa ka dareemaysaa waa tababaran yihiin xeradana weli qaarkood waa ku sugan yihiin waa jahwareersan yihiin laakiin rasaasta dhacaysa iyo xaalka siduu ahaa ayaa jahwareer ku riday laakiin dharkooda markaad aragtid dharay u sameeyeen waxaa waaye garaadda ayaa ku taxan marka iyaha qaar saraakiil bay ahaayeen waxyaaba sidoo kale aan la yaaba waxaa ka mid ah cadsamad in xerada ay dhex yaalaan in mashiino ay ku karsanayeen raashin oo casri ah oo weli aanan arag raashinka waxaad dareemaysaa in uu meesha yaalay oo la gurtay sidoo kale raashin markaa karsanaa laga yaaba inay xilligaas cuni rabaan habeen ama habeenkii la kariyey ayaa meesha yaalay ciidanka xerada ku sugnaa dhammaantooda kuwa la laayay aan arkay tuutay wataan waxaad dareemaysaa in dagaal diyaar ay u ahaayeen ciidan soo wada jeeda ay ahaayeen oo lama odhan karo ciidankan waa la gaaday ama iyagoo hurdaya ayaa lasoo weeraray laga yaabay musafani inuu sidaas ku hadli doono laakiin askarta dhammaantooda tuutay wataan ciidan dagaal diyaar ayuu u ahaa laakiin garabkooda allah ka baxay waa laga itaal roonaaday kaasi wuxuu ahaa wariyaheena maxamed daahir cali sow oo maalintii labaad shaqo u jooga magaalada buulamareer ee gobolka shabeellaha hoose halkaasi oo dhowaan uu ka dhacay xasuuq ka dhan ah ciidamada shisheeye ee waddanka kusoo duulay gaar ahaan kuwa ka yimid dhanka uganda
في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري
qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla soo gaarnay dalka suudan waxaa weli ka soconaya dagaalada culus ee u dhexeeya ciidamada milatariga ee xukuumadda suudan iyo maleeshiyaadka gurmadka deg dega ah iyadoona maanta oo isniina lasoo sheegaya in qaraxyo waaweyn ay ka dhaceen gudaha caasimada dalkaas tiro qaraxyo ah ayaa laga maqlay koonfurta magaalada caasimada ee alkhartuum waxaana bayaan kasoo baxay hay-adda qaramada midoobay looga hadlay tirada dadka ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay dagaalada u dhexeeya ciidamada milatariga iyo xoogaga gurmadka deg dega ah ee socda tan iyo bartamihii bishii abriil ee lasoo dhaafay wariyayaal ku sugan magaalada caasimada ee alkhartuum ayaa soo warinaya inay aroornimadii hore ee maanta maqleen dhawaqa qaraxyo waaweyn iyo rasaas culus oo ka dhacaysa koonfurta magaalada alkhartuum oo ah caasimada dalka suudan qaraxyadan iyo iska horimaadyadaan culus ayaa kusoo aadaya iyadoo kol sii horreysay labada dhinacay gaareen wax lagu sheegay heshiis xabad joojin ah waxayna baadigoob ugu jireen sidii loogu gogol xaari lahaa in la dheereeyo muddada xabad joojinta oo ka eg galabta oo isniin ah bayaan ka soo baxay taliska milatariga ee xukuumadda suudan waxaa lagu sheegay in xukuumaddu ay laasimaysa xabad joojinta ay la gaareen maleeshiyaadka gurmadka deg dega ah ee lagu kala saxiixday magaalada jidda ee dalka sacuudi carabiya waxayna xukuumaddu si cad u sheegtay in iyadu dhankeeda ay kasoo bixi doonto ballantii horey ay ula gaareen maleeshiyaadka gurmadka deg dega ah sidoo kale waxa ay sheegeen inay diyaar u yihiin in wadahadallo dheeri ah ay la galaan maleeshiyaadka gurmadka deg dega ah si loo cusboonaysiiyo xabad joojinta iyaga dhexdooda ah islamarkaana la dardargeliyo waxa ay ku sheegeen howlaha bani aadamnimo balse heshiiskii ay dhexdhexaadiyayaasha ka ahayeen sacuudiga iyo maraykanka ee la isugu keenay maleeshiyaadka gurmadka deg dega ah iyo ciidamada milatariga ee ka dhacay magaalada jidda ayaa waxa ay labada daraf isku waafaqeen inay laasimayaan xabad joojin gaaban oo ku eg muddo isbuuc ah bayaan ay si wada jira usoo saareen dowladaha maraykanka iyo sacuudiga ayaa lagu sheegay in ciidamada milatariga ee xukuumadda suudan ay buriyeen xabad joojinta islamarkaana ay si maalinla ah u adeegsadaan diyaaradaha dagaalka taa beddelkeedana maleeshiyaadka gurmadka deg dega ah ay isku fidiyeen goobaha danta guud ee ku yaala magaalada iyagoo halkaasi ka sameynaya howlo milatari geesta kale hay-adda qaramada midoobay ayaa shaaca ka qaaday khasaaraha dhimasho iyo kan dhaawac ee ka dhashay dagaalada weli ka soconaya dalka suudan war-saxaafadeed ka soo baxay hay-addan ayaa lagu sheegay in toddoba boqol iyo soddon ruux ay ku dhinteen shan kun iyo shan boqol oo kalena ay ku dhaawacmeen dagaalada culus ee dhex maraya ciidamada milatariga iyo maleeshiyaadka gurmadka deg dega ah tan iyo bartamihii bishii abriil ee lasoo dhaafay iska hor imaadyadu ayay sheegeen inay ka dhaceen goobo kala duwan oo ku yaala dalka suudan oo ay ku jirta magaalada caasimada ah ee alkhartuum war-saxaafadeedka ka soo baxay qaramada midoobay ayaa sidoo kale lagu sheegay intan iyo markii uu bilowday dagaalka la dilay sideed ka mid ah shaqaalaha howlaha bani aadamnimo ee ka tirsan qaramada midoobay sidoo kalena la dhaawacay laba ka mid a shaqaalahaas iyadoo intaa ku darta in sideed ka mid a qolyaha caafimaadka iyaguna ay ku dhinteen dagaalada siddeed iyo toban kalena ay ku dhaawacmeen qaybaha dambe ee war-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in afar dhibic hal milyan oo ruux ay ka barakaceen guryahooda kuwaasoo saddex boqol afartan iyo shan kun oo ka mid ay u carareen dalalka dariska la ah suudan sida masar jaad koonfurta suudan afrikada dhexe iyo etoobiya
وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري guud ahaana intaas ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lamida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaaniillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله